bismillahi raxmaan raxiim wuu jira inankaa xidhan maxamed kiise maxamuud horena waxaa u xidhnayd niciime axmed ibraahim inta ogaalkayga xogta ka hayno iyadoon weli wax dacwada lagu soo oogin oo lagu jiro xaaladii baadhidii diyaar garowga xeelaalinta waxaa loo haysta waxyaaba la xidhiira qoraalay labaduba soo dhigeen barahooda facebooka si uuna ula xidhiiro sida la sheegayo soomaaliya marka arrimaha runtii la xidhiira facebook waxaa lasoo dhigay walaac baan ka qabnaa haddaan nahay xarunta xuquuq islaamka somalilan iyadoona runtii dee ogsoonahay xasaasiyadda ay leedahay arrimaha la xidhiira soomaaliya marka la joogo gudaha somalilan xitaa dadka shacabka ah haddana annagu runtii waxaanu aaminsanahay in guud ahaan ay tahay dastuurka sida ugu qoran yahay tacbiirka ama cabiraada hadalka iyo sida ugu qoran yahay qawaaniinta caalamigaba labadaba marka laisu geeyo inay waajib tahay in dadka aragtiyahooda loo dulqaato marka runtii dowladda jumhuuriyadda somalilan waxaan ka codsanaynaa in labada qofe dhallinyaraadaba xorriyaddooda loo soo celiyo waxyaabihii lagu kala aragti duwan yahay in qaab ka duwan xadhigga in loo maro idinku ma samayseen baadhid madax bannaan oo ah waxaana la yidhi waxaana la yidhi ka duwan oo idinka idiin soo baxay anaga xuquuqul insaan ahaan xogahan helaa waa uun xogaha ka kala imanaya labadaa dhinac ee kala afkaarta duwan dhinacna dowladda yahay dhinacna yahay qofka markaa la haysto iyo ehelkiisa marka annagu runtii waxaanu isku soo koobnay mabda ahaan inaanu qabno aragtida dhiibashadeeda iyo cabirida dhiibashadu inaanay dembi noqon karin oo dadka loo xidhi karin ay dastuurkan isaa ugu qoran tahay oo mirkaa midkaa la ixtiraamo runtii go-aanka garnaqida yaa saxsan ma qaadano taanu runtii dowladda somalilan ka codsanayna midhaas weeye